bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ummadda soomaaliyeed iyo bulshada caalamkaba u sheegayaa in dowladda federaalka soomaaliya ay ka qayb qaadanayso colaadda haatan ka aloosan magaalada gaalkacyo dowladda federaalka soomaaliyeed waxay qeyb ka ahayd horena uga qayb qaadatay colaadihii hore ee ka dhacay magaalada gaalkacyo waxayna hadda ku baaqday in gurmad hor leh oo lagu sii xoojinayo colaadaasi ay u soo dirto gaalkacyo waxaana markhaanto u ah arrinta ayadaa warkii uu jeediyey wasiirka warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya wasiir maareeye waxaanu markhaanti caad u haynaa in dowladda federaalk soomaaliya ay ka qayb qaadatay colaadii maalmihii u dambeeyey ka dhacayay magaalada gaalkacyo waxaad mar dhoweyto la kulanteen xubno ka mid ah ciidanka dowladda federaalk soomaaliyeed ee sida gaarka u tababaran ee loo yaqaano niisa xubnahaas oo isu soo dhiibay dowladda puntland halkana ka caddeeyey hawshii loo soo diray inay ahayd inay ka qayb qaataan sidii dhibaato loogu geysan lahaa shacabka ku nool magaalada gaalkacyo iyo guud ahaanba dowladda puntland waxaan leenahay warkii uu sii daayey wasiirka arrimaha warfaafinta ee soomaaliya maareeye wuxuu ahaa war aada looga xumaado wuxuu ahaa war laga xishoodo wuxuu ahaa war xaqiiqda ka fog dhaawac weynna u geysanaya soomaalinimada wuxuu ahaa war ay ka dambeysay ujeeddo qarsoon wuxuu ku gudbinayay dhambaal ahaa in gurmadkii dowladda federaalk soomaaliya ay hadiyo goor u geysan jirtay huwanta kusoo duuli jirtay puntland inuu si cad uu u sheegay inuu halkiisii ka sii socdo waxaan aada iyo aada uga xunnahay dhacdadaas waxaana mas-uuliyaddeeda qaadaya dowladda federaalk soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan wuxuu ku baaqay in kuwo horle loo soo diro si ay colaadda uga qayb qaataan sida xubnihii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee niisa ee halkan aad ku wareysateen ay idiin sheegeen gaalkacyo waxaa loo soo diray ciidan ka kooban shan gaari oo dagaal gawaarida dagaalka ah kuwaasoo ka qayb galay dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee colaadeed ee ka dhacayay maalmihii ugu dambeeyey gaar ahaan maalintii bishu ahayd koob iyo tobanka bisha oktoobar waxaanu ugu yeeraynaa beesha caalamka iyo dhammaan inta nabadda jecel una sheegaynaa in dhibaatada ka taagan gaalkacyo ama ka taagnaydba muddadii hadda u dambeysay ee mas-uuliyaddeeda koowaad ay qaadayso dowladda federaalk soomaaliya taasoo ay ka soo abaabushay xamar ay ka soo abaabushay dowladda federaalka waxay doonaysaa inay danaheeda siyaasadeed ay ku qariso in dadka soomaaliya laysku diro dib loogu laabto marxaladihii dagaalkii sokeeye burbur iyo dhibaato loo geysto dadka soomaaliyeed ee walaalaha meelay joogaanba waxaan ku eedaynaynaa inay doonayso inay dib usoo noolaynayso dagaaladii sokeeye dalka dhacay iyo kowdii waxaana tusaale cad u ah maalmihii ugu dambeeyey wixii ka dhacay magaalada gaalkacyo iyo sidai ay uga qayb galeen ciidamada sida gaarkaa loo tababaray ee lagu tababaray hantidii ummadda soomaaliyeed ee adduunyada ugu deeqday sidii qaran soomaaliyeed loo dhisi lahaa ciidan soomaaliyeed loo dhisi lahaa kaasoo si xun loo adeegsaday isla mar ahaantaasna loo soo diray in lagu burburiyo deegaanada sida puntland oo kale oo nabad iyo kala dambeyn iyo dowladnimo ay ka jirto dowladda federaalka ahi iyada oo doonaysa siyaasadaheeda kale ee tirada badan le ay ka mid tahay inay ku qariso gaar ahaan kuwa ku aadan doorashooyinka soo socda ee sanadkan la rajeynayo in laga qabto dalka dib loo dhigo ayay waxay aanu aaminsannahay inay qayb ka tahay hurinta colaadda gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo arrimaha noocaas ee siyaasadeed ee ay doonayaan haddaan dib ugu laabto gaalkacyo gaalkacyo waxaan aaminsanahay gaalkacyo xalkeeda waa soo dhowaaday xalkeedana waa la helayaa sanadihii ugu dambeeyey amaan idhaahdo sanadkii hadda ahaa ee tegey in ka badan shan goor ayaa gaalkacyo duulaan lagu soo qaaday duulaankaas ay u madaysnaayeen ciidamo huwana oo ka kooban argagixisada soomaaliya ka dagaalanta maamulka galmudug iyo ciidamo laga soo diray xamar laga soo diray oo ay soo didhay dowladda federaalk waxaan la soconnaa saadka ciidamada dowladda federaalka ee ummad adduunyada u dhiibtay ee la siiyey ee loogu talagalay in lagula dagaalamo argagixisada dalkeenna dhibaatada weyn ku haysa in qaar ka mida loo soo raray oo diyaarada lagu soo daadgureeyey oo hubkaas iyo saadkaa kale intuba uu ka soo degay cadaado uu ka soo degay haddana qaybo ka mida uu soo gaaray gaalkacyo ayadoo loogu talagalay in lagu sii huriyo colaada gobolka jirta gaar ahaan degmada gaalkacyo in ka badan shan goor ayaa gaalkacyo sanadkii hadda tegey duulaan lagu soo qaaday waxaa intaa dheeraa dagaalada ka socday joogtada ee ka socday miyiga dhammaantood waxaanu aaminsannahay inay ahaayeen dagaallo siyaasadaysan dagaallo loogu talagalay in lagu barakiciyo dadka reer puntland dagaallo loogu talagalay in lagu dumiyo dowladnimada puntland si kastaba ha noqotee waxaynu la soconnaa puntland inay had iyo goor ku jirtay isdifaac aysan qaadin wax tallaabo ah oo dhibaato loogu geysanayo daris wanaagga iyo wada noolaanshaha dadka gaalkacyo degan dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay si kastaba ha noqotee waxaa magaalada lagu soo qaaday duulaan ay ka qaybgelayeen ciidamada huwanta aan hore u sheegay kuwaasoo geystay khasaare naf dhanka puntland dowladda puntland siyaasaddeedu waxaa weeyaan nabad ku wada noolaansho daris wanaag midnimo soomaaliyeed iyo inay saldhig u noqoto qaran soomaaliyeed sidii loo dhisi lahaa oo loo dhan yahay waxayna ku jirtaa weli arrinta ayadaa waxayna in badan isku dayeysaa inay xakamayso ay joojiso qaboojiso wixii dhibaataha dadka soomaaliyeed ay uga imaan karto waxaase leeyahay waxaa soo dhowaatay wakhtigii dulqaadka iyagu uu dhammaan lahaa galkacyo waxaa lagu wada noolaa daris wanaagga iyo dulqaadka reer puntland waxaan rajaynayaa in sidaa loo garto haddii dulqaadkaasi u dhammaadana waxay noqonaysaa in ay yeelato gaalkacyo weji kale aad iyo aad ba mahadsantihin